أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد الدرس الخمسون أشركي خنتمات oo duruustii musalsalka haytay abuu shujaacna kuma dee fi ahkaami alqasmi wanushuusi kolkii ahkaamtiis io ahkaama nushuus naashiisnimadii ahkaamtii ayaa anfasilay fasalkan kolka maylka jeeday macnaa qofka oo lamahaas amba iwalku badan leh samowkii usu samaw iyo qiibayntii usan qiibaya xuquuqda usu ilaahay saaray oo xawaanshayka leeyin iyo cadaalada ahkaamtii ayaa fasal iyay yani asharku ya kasaabsanyi i naagdam hadii naashisnimo tijaaha zawjiha hartashe nashuusnimo walnamad alka araga ka araga sadalan ilaa jalan daawayaw islanku bahaw ahkaamtii ayaa fasal iyay faslun haadaa kan fasulunki walshalbiya waaye marka may baa la reeyahe alqasmu kan kow min jihati zawji wathaani min jihati zawja kan koowaad oo qasmiga hartagayaa lagu fadee nushuuskii calaamaadka ka saabsanna may waa min jihati zawjati zawjada hegjeeya nagdee waay waa macnaha nushuusu aha may waaha nushuus macnishee may la raayay irtifaacuhaa naagdan i kor nagto an adaa'i alxaqi alwaajibi calayhaa xaqi korshe ka waajibi ninka kor nagato waay marka haddii ee lan hadagsheeye ata may waaha lama naagood iwalku badan zoodka maybak laa yajibu calayhi lqasmu baynahumaa oo baynahuna xataa loo acrada canhuna oo can lwaaxidati anhuna ou cindahaa lam ya'han walaakin yustaxabu anlaa yuaila min albeyti walwaaxida aydan macnaha may waaha usuun waajibaada saaran oo cadaalad ee cadaalad hadii kutaaba naashisnimihiisa hasalaase yaana waajibaad xuquugaa saaran marka xuquuqdiyeeda sharciga ilaahay axkaamta kaasa anfasilay fasalkan iyo asharka maka saabsiinya asharka hontamaad waay wataswiyatu ekaayow filqasmi kolkii laka ekaay bayna zawjeyni naago beensho waajibatun tii waajib e waay waajiba ka eta sharci ah qofka megelka ini sama qasmaga yacni kolka yani barigalka waay hamiin hal hamiin haddii tan la bari hamiin kalena tan kale in la bari hoob tan lama la bari tan kalena lama in la bari yani kadalika nooc kastaba in qasmaga qiibinta in in la qiibi waay lan qiibi gibro waay qasmaga kaas waay walqasmu qiibinti waajibatun calaa zawji saasu macnishe wataswiyatu ekaay oo filqasmi qiibinti fiishana laka ekaay bayna zawjaati naagogii badanaay beenshow la sama waajibatun tii waajib e waaye ay waajibka ata hartaga iyo ka waajibaas waay xawaanshay dhatiyo inuusa sam waajiba ka tuctabaru taswiyatu taswiyada may baa laku fiiriyay mararka qaar makaanga laku fiiriya marna zamanga laku fiiriya makaanka madii laleeyi fayahrumu ljamu bayna zawjatayn fa akthar fi maskanin waaxidin mar may laku fiiriyay makaanga laku fiiriya macnaha samowka oo kolka laka samaaw xawaanka dhati oo mar makaanga lagu fiiriya makaanka may waa mayba aan banaanayne sharig ilaahay aan ogolayne lama naagood liislaqaba hal gurfa hal qol an laka kulmi hal qol deeh antii dhati laku geliyo toban dhinoo kel toban dhinoo kel qolko shileedis kaas sharig ilaahay ma ogol waay qasma ma e kaasta kasta ini qolsho gaare fii beytin waaxidin walka kulmi kor laakiin fii gurfatin waaxida sharig ilaahay ma ogol waay markan qasmo kolko may nagdee makaanga nagdee fayaxrumu ljamcu kulmiyoo xaaraam nagdee bayna zawjatayni fa akthara fi maskanin waaxidin hal maskan in laka kulmi ilaa biridaa haddii oo raado ka iimaahin haddii rala jart lamadii haddii raali iska nagdaan dhabmale yani oo yoob saasba fadaano raali ka iim wa ama zamaanu zamanka may kale jaree qasmaga may kale nagdee ekaayowka haweenka in la samo zamanka laka samoon makaanka laka samo oo meelo barigalka jiifka waaye kaas may waha hal maskan oo hal gurfa amba hal qol in laka samo taas shariga ilaahay ma ogol waayo maskankoo waaxid eh ilaa haddii oo raalli kain hoobioo raalli kain ralladiio yaa la raxee ogolin waaye marka fa akthara fi maska ilaa birida fain lam yanfarid bimaskanin daarin calayhina فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن وإن انفرد بمسكن فالأفضل المضي إليهن صونا لهن عن الخروج من المساكن وله دعاؤهن إلى مسكنه ويحرم الذهاب إلى بعض دعائه maanaanta kaas qolsheeg iyo jiifja iyo hoolasha gaaraan ay laakiin daartog yaa yaa iska la sugayin tanyeede dhabmale walaa la diidaa may waha ee musaakanada an la kasamo waay maanaha halqol la geliyo tanyeede hoob iyo raalanka ahayna ma banaan an la kasamo waay ta kasta qolsheeg gaar an haada birida wa ama zamaanu maaha zamanka taswiida ee kaashida oo higa zamanka la ekaayo un yeena may kuma dhaha mathalan may baa kuma dhahahan mayba kuma dhaha mayba kuma dhaha faman lam yakun yani zamanka hadii zamanka hadiibiyo an hayn xaaris mathalan qofka hadiib shaqadiisa shaqada qofka la fiiriye hadii shaqadiisa qofka qof waarde ahmin waal waarde on hayna zamanka la fiiriya ina la samo gabro la kasamo la fiiriya barigalsho may waa hamiin waay maalantii hoo fadaa meeli fadaan bahoyso laakiin qasmaga hamiinkiya waajibey kasta hamiinshe gaarka ni oo meelkalninka darna sharciga saasa faree waay zeman ahaan hoobus shaqadiis maalantii ataa hamiinkiina qof aadiya way waha fi xaqihi faman lam yakun xaarisan maalan فميعاد القسم في حق الليل والنه يعني همين واي مالانت مركون ليل كتابانت أصل كما اللي فيري همين كلا فيري مالان كان همين كان تابانت واي لكن قف كهدي قف همين شقة وردة همين كا شقة مالانت يا ما يا يا يا يا فيري إيه قسمك كل شيء ما اللي كفيري كموسيقى أو حيوان شيء نجيب ياو maalinta la fiiriya maalinta asalan ee hamiinkiin maalinta taabaan et waay hamiinkiin maalinta raxaas laakiin saasu shaqada qofka la fiiriya haddii qofka shaqadiis hamiin et maalintii ya asalan ee qasmaga tanktii maalintan la rooga haddana maalin kale niya inkanaga maya sharciga lamadii oo dhisam waay haddii tan lama maalmood haddii hamiinka asal ee hoobus maalin shaqeeyo maalintana taab iyo hamiinkan et hoobus faraaqa hele iyo faraaqa hel waajib ma taas sidaas waay mada shuruucada saasaan shal bahas taas ekaayoka marka min anaahiyati lmakaanna nagadaas oo deegaanka eh in lakasama may nagadaas oo min anaahiyati lzamagna nagadaas oo barigalka hamiinki yani kolka eh antaasba nagadaayan waay markan kaasaa la ree wataswiyatu ekaayo filqasmi kolki fiishaylik ekaay bayna zawjeyni naagoo dhati oo la sama waajibatuntii waajib ee waa shariga ilaahay hoobusu saas weel waayo dembaawe qofka mayna daliilin aha hadiis abu daawud weriya lama kun boqol soddon iyo sedi raqam sheeyey i tirmidi weriyey kun boqol afartan iyo koo wakayruhumaa lamadaas kheersha weriyeen an abi hurayrata radiallahu canhu laku weriyey ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam ilaahay rasuulshay qaala meherhay man kaanad qofkii ahaato lahu manka imra'atan lama ibra lama naagood an ahaadaan qofkii lama naagood lah yacni tahta ismatii ahaadan oo hadagshiga kulmi famaala ilaa ixdaahumaa tootio an leexdo macnaa toono galan bateey may waha wacinda tirmidi ma haytay falam yacdil famaala tibedelshe riwaaya tirmidi may gabtay falam yacdil iilido beynahumaa labada naagood oo beensho nin caadil falna falam yacdil beynahumaa ansagnaan nin jaa-a may kooyay qofkaas yowma alqiyaamati qiyaamo maalintii madila deyro kooya washiquhu dhinishayn hal maa-ilunkii iliday iso dhinigo njiif ya kooya qiyaamo madila deyr fadeexo waay wacinda tirmidi riwaayat cinda tirmidi ma haytay washiquhu dhinishayna hal saaqidunkii dhii ay dhinigo ku gohnyaseede falam yacdil yacni nafaqada markun walaala kasamaaw may ay ini nafaqada i beelka la kasama barigalka la kasama yacni way waaha walkasa la kasama laakiin wali qalbagan oo usan hakameey koran oo ku bahasan ini mahabada shal dheerato boonhayn qalbishay tooraha oo kale saasay waxyaabahaas wal usu ku bahan awoodis ku bahan ilaahay taas man haysa subxaana wa tacaala cadaalada oo usu kara koro lere hega nafaqada hega jiifka hega yacni waxyaabahaas oo dhan وروى أبو داود ميوري والترمذي ميوري أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول شيء ما أحادي nabiga ilaahay maadaama naaga badan usilahaay min ummahaati lmuminiin rasuulka dhaganshaymayhaaya simukiinqiibiyaw fayacadilu ekaayaw simaw wayaquulu ma erijaray allaahuma haada qasmi ilaahayow ha tanqiibtay waa i kolkay waay saan walanqiibiyay karkaroosadee fiima amliku waliana milkiya waay falaa talumnii ilaahow inka qobsato inka degaaloy fiimaa tamliku wali ada milkiyaas walaa amliku an ang milkiyaan ilaahow aan anti tabartay aan kara kor sida weelay maanama goobad falaw laakiin wal aan awooday ku bahasan oo qofkood maalan too oo kale nin qalbaga raha oo kale et amba waxyaabo noocaas oo kale wal nafta oo ku bahasan waay qofka biniaadanka ee fadirada iyo qariisyada abuuran waay rasuulka marka ma eri jiray sala allah alay wasalam yaqsimu kii qiibiya u ahaadee fayacdilu samaw bayna zawjaatihi markaasa wayaquulu ma eri jiray sala allah alay wasalam allaahuma ya allahu allayow haadaa kan qasmi qiibintay waay sida anan qiibi waay famaa amliku wali fiimaa amliku wali an milkiyow falaa talumnii inka dagaaloy fiimaa tamliku wal ad milkiyaaso walaa amliku ana milkiyaan eleen qalbiga in nafta adi galanta ka jaraan qaala abu daawud mare yacni alqalbu qalbigun kan eh qalbiga sida usraxnyi sida usmadaas fadaw oo kale xaweenka tookumad haddii qalbiga racsanyi amboonhayn kastoo jeelantiya ka badan taasay wal oo ku bahasan waay yacni qofka awoodis ku bahasan waay laakiin awoodda inta kara korto daahirka ee maylfadee inay samanaadaan wataswiyatu jimaayo filqasmi kolki fii shaylika jismaayi qiibintii nafaqada iyo jiifki walkasta beyna zawjaati zawjaadka beensholaka jimaayo laka ekaay waajibatun tii waajib ewaay walaa yadkhulu mahagalaw calaa gayri lmaqsuumi tilin gayri lmaqsuumi tii kolshe haayi geershe lahaa ligayri xaajatin haaja langmangalaw lanka hamiinka yani naagdan kolshe ey naagda kale habarta kale usaqab waqtigii waqtishi an hayna manseedaw mangalaw haajilaan usoo haajin idin kulahayn maalan haddii wal injiyaw ideeg hamarsiyaw oo kale ama samee idii wal ku jirtaan hadiyaw oo kale noocaas haddii inka seeda maa naag hamiinka kolshe an hayna oo qismashe an hayna inus halabaashalo an seeda sharciga man ogol oo tii kale waqtishee wal ku dhama bal ogoltaas sharciga ma ogol walaa yadkhulu magalaaw zoodkii calaa gayri lmaqsuumi laha lilmar'ati tii liinqiibi geershe tii kolshehaay geershe mangalaaw ligayri xaajatin haajilaan mankagalaa waay waidaa araad haddii xaajo jarta haa waidaa araada safara safar haddii usa fadaa qofkii ini safaro fade naago badanna qaba maarka naago ini tukumada ratoona fade toole anweeridaysaa weele kooy hebela irale rey maya naago anweere angorride aan baho fade safaro fade inino tootin iratoona fade markun ay irahe goraha gooy walan goro ride biid ilaahay ka dhaga ma jiran rasuulkan saasa ka dhaga jir walan goro ride tii gor ishay habaho madun oo ka ankadhi ini isu safarka ka rahaas taasa rahaas laakiin tooley ma isku wedadaa sharciga maweelay tan kale cadaaladori nagdaas waidaa araada haddii isu doona a safara doonaw agraaca baynahuna bayna zawjeyni haweenka beensha yaan gor ride wa kharaja baxay bilatii naagdiya la bahe takhruju laha alqurcatu gorishay hambahaas waay tii gorishay hambato oo goriganka dhihi taasa la bahay reed waa kharaja bahay bilatii naagdiya la bahay takhruju bahaaso lahaa lilmar'ati naagda alqurcatu gorishay hambahaas oo goriga hambah waay rawaahu lbukhaari imaam bukhaari ma wiriyey sidi kun sagaal boqol i tomon xadiidka ragamsheeyey waa muslimu imaam muslim ma wiriyey lama boqol toddobaatan i toddoba lama kun todoba boqol toddobaatan xadiidka ragamsheeyey an caishata radia allaahu canha annaha caisho qaalaad mee kaa gameertay kaana rasuulu llaahi sala allahu alay wasalama ilaahay rasuulshay may ahaaday idaa araada safara safar haddiisu doon agraaca nabagan gor ridaay beyna nisaa'ihi naagoshay beenshogan gor ridi jari fa ayatuhunna tiitiyo kae kharaja habaho sahmuha sahmashay gorushay habaha kharaja biha latida la baha jari rasuulka sala allah alay wasalam waidaa tazawaja jadiidatan khasahaa bisabci layaaliya in kaanat bikran wa bihalaatin in kaanat thayiban qofkii usoo haas qaba yaa haas lamaad guursidi jadiidu waay ama usoo lama haas qaba yaa haasedahaad guursidi to usub maaha qofka markun haddii gabar jadiid ee isu guursida tan jadiidka ee todoba hamiin yani qismaga yani yeeda gaar an la weelay waay todoba hamiin bisabi todoba hamin orooska mudadiis waa inta orooska usu yar todoba hamin waay maweele hadii bakreet waay hadii bakreet meelay mayan baahanta taas oo kale galanbara an baahanta isbaradoo lan baahanyi markun may waa todoba hamiin ya gaarangeet gadana maki ayaada xaqanle ilaahay hasiye sharciga saase haddii oo goroob eta maaha yaana sedahaminga gaarange goroobka ilen goroobka hore macaamalahan martay qof maywa sedahaminga ka filan wa bihalaathi layaaliya leylyalaha sida yaka gaar weele in kaanat haddii etaa thayiban haddii goroob etaan waidaa tazawaja haddii guursado jadiidatan gabar usuba guursadii khasa khasasay haajadiidii bisabilayaali todoba hamiinga ka gaarweela in kaanat haddii eta bikran bikaara haddii eta wa bithalaatin sadii ka gaarweela in kaanat tayiban haddii haddii haddii goroob eta haddii goroob etaan sada hamiinga gaar yaa yaasa khaasa yaya an leta anta kale naagoo kale yaa yani qiibtee kula qiib galaasa yani haddii oo bikre etaana todoba hamiin gabri eta todoba hamiin ya gaar gaaraya an leta waliha heriyana kolshaya sugaas waay saas waay taasna may daliilin ah xadiidkii rasuulka sala allah alay wasalama oo imaamu bukhaari imaam muslim weriyeen imaamu mus bukhaari mayka weriyey afar kun sagaal boqol tuman ili raqamke muslimna kun afar boqol lihdun iyo kow iyo anas ibni maaliga laku yidhi radi allahu canhu رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهري أنس من السنة السنة ما يكون مدها أن أنس رضي الله عنه قال من السنة السنة ما يكون مدها إذا تزوج البكرة شخص هدي قبل بكارة جورس أو قبل إيه على الطيب أقام عندها أراضيه sabcan toddobii kina gaade uma qasama markaas kubaad qiibiye qiibta ku qiib galaas waidaa tazawaja thayiba garoobka haddii guursadoon aqaama cindaha halaathan sadahamiga kina gaade iyo maalmayaasho uma qasama markaas kubaad yeenan qiibiye qiibta ku qiib galaas waayo oo kolke eh qaala abu qilaaba lanlehraw meerey low shi'tu haddii aan doonow la qultu meere lahaay ina anasan radia allaahu canhu rafacahu ila nabiy sala allah alay wasalam xadiidkan anas ilaahay rasuulshiya an korweeli macnaha xadiidka marfuucu ya ere koreeri haddii aan doona min riwaayat alxadiidka kuma tahay macnaha xadiidka anas ma ahe rasuulka laha ku yiri macnisha saasu waidaa khaafa nushuusa almar'ati wacadaha markan antaas waajib waay qofka markuu ini haweenshay cadaalada ansama jiifka kashama nafaqada kasama waxyaabihii is awood in layaa oo bini-aadamnimada ah yaa sharciga ilaahay ka waajib laakiin wali awood isku bahasan oo qariiso gaara ee sada qalbiga oo kale walaas ilaahay gaaranga subxaana wa tacaala qur-aankana edaaya arrinteeda qur-aanka ma erayhe naago an la sam wali isan awoodan kara kortaanka sama erhi ilaahay rasuulshay sala allah alay wasalam waidaa khaafa markan nushuusa almarati naagdi haddii laka arago ku obsada yani naashisnimo calaamaadsiya macnaha shaksiga daacadiisa inay ku baxaasa oo hartishe in daacadii ku baxaasa yalanku khoofi qofka markuu haddii ka ar waxyaabahaas ganfuursur iyo usoo gurigu madi haga garaacanku furaan iyo usoo dhabarka injijeediyaas iyo qaaba ka argi oo calaamaad oo isyaan ah oo nisiya is warshe injeelayn waxyaabahaas oo kale haddii ku dareema naagda qofka wacdiye wal wacdiye walalan sheega wal buraarajeesa sah walanka sheega haddii wacdada diida maaha ilaa naashisnimadii daa'imto kalaamka yani mayku lahaa jiray hajarahaa jiifka kukahijirooda macnaa meyli barigalka i jiifkii iya kukahijirooda ay gololiisa ku bedelide sariiro haddii iska dhegnaayeen shalqaaday sirtiisa meelgaara ku dhikade fa in aqaamat calayhi haddii oo aqaamat calayhi fa in aqaamat calayhi haddii oo arrinti isbedelo waayta naashisnimadii laysii wada maaha hajaraha kusii haajire wadarabaha hoogay ta'diib oo darba oo ta'diibi en ka dare waay waa hoogay anaan en walan ka dare haddii anaanto wal faa'iidoyaas waay laakiin markaas haddii an aragaa anaantin wal faa'iidoyaas laakiin hadda anaanti iyo darbaga tumowka tumowka la sheegaw qur-aanka sheegi tumow lafjibyaw mee tumow wal dagrawn mee tumow hoogay ta'diib eho gabirtina hubnaasha hubankumida dhaawacan deersiyaan waay haddii laakiin faa-iide lan aragaa waayo arrintiyeede ini faa-iide leta anaanta an baahanta haddii lan arga waayo haddii laakiin kusii doraasa maya makaje xigmad la-aan waayo markaasi wayda markan maraatibtaasa la mariya waidaa khaafa zoodka haddii obsado nushuusa almar'ati naagdi naashisnimihii haddii ku obsado wacada wacdiyahaa naagdi fa in abaat haddii diida ilaa nushuusa naashisnimo walkale haddii diida hajaraa ku haajiree haa naagdiyaa ku haajiree waayo أنت كوكهاجري مكان جيفك كوكهاجري كلامك لهذا لكن جيفك كوكهاجري فإن قامت هدي قنتو عليه دائمتو عليه على النشوز ناشتمي كرشه دي دائمتو كنقات هاجر هاجري ها مرئدي أكو هاجري وضربها ضربية ما إن إسك دري هجري الضربي إن إسك دري مركز وأنا كهجرو ذي خوغين التميواي وضربها ضربية ضربيوك اللي شيغاو قال الله تعالى إلهي مهري واللاتي تخافون حيوانكيسن كأبسطان نشوزهن ناشزنمديو فعذوهن وعذي وهجروهن هج- هاجرا في المضاجع مكانو إيفكو كوك هاجر قرانك عدي ميل مركو هجرد كواد مضجع واي م- ميل حدي هل قلو الإسلاعين قلو لكو بدل ذي حدي هل قول إسجيف داين قلو كلاكو سيدي واضربوهن وانا تمائر رسولك صلى الله عليه وسلم تا- مركا ضربغان ضرب التأديب لره ضرب التأديب والتعزير واي والتعزير فإن أطعناكم حديثين أطيان أو نشيسين حقنا غدان فلا تبغوا عليهن سبيلا مركز قد مرمرسيني كالني راد دين غير الله سبحانه وتعالى فلا تبغوا طلبتين عليهن حيوان كرشي سبيلا ودك دبتان إني راد دين gabarta haddii maskiin ataa daacadaha kanaga too dhibaatadii aad ka aragdi ku bat markaas ku bacd adiina ni marmarsiinyo in raadidoo sii dhibta sharci ilaahay ma ogol nujuuski markuu macnishay cisyaanka la rahay haddii naagda cisyaan mukhaalafo la kooyt oo khilaaft waay saas waay firaashka yalku kahaa jire may waha dhabarka lanjeediye may afkaa waa laku jeedside walaa yukalimuha hadii hadii taas ka filanta okay hadii taas aan ka filanayn hadalka lagu reebade falaa tabqu walaa tasluku dariiqan liidaayihina haddii markii dam daacad ha ka nagata markuu ani markaas ku bacd marmarsiin lin raadiyoon sharaga ma ogol waayo wayasqudu binushuusi naashisnimada saabtiya gabarta haddii naashisi naagto daacada hartashe ku bata may waa wali nana iska raad lahayn iyo kashaqeeya soo warkii usahra diida way waaha nashuusnimada saabtiya xuquuqdiya dhonga dhiyaas may dhiyay qasmuha qiibtitiye oo bariimada in nafaqadiya kala hayta dhiyaas in nafaqa ahaanba intaba ku dhiyaas ileen daacadiyeeda ku bati macasii daraadiye mucamini la hartashee warshay khilaafta macasii waay ويسقط ما يدي بالنشوز بسبب النشوز ناشنزم الصابتي ما كدي قسمها قسم المرأة ناقد قيبتي دياس ونفقة ونفقة المرأة ناقد نفقة دي دياس واي قيبتي نكو دياس نفقة دي نكو دياس ناشي سلمدي صابتي يا يا لبداس بيا كسورة غلايم واي نفقة دي دياس قيبتي تي دياس قيبتي حقا لهايتي لبدهم بديايم واي qasmuha qasma sheenadhiya wanafaqatu xaythu lam yakun yastamticu biha macnaha hega mayla raay naagnamadka iyo galmadii iyo may waa kalaamkii faylahay walaye xuquuqa yeelahayta nafaqadii kulli nushuuska haddii oo marka haddii sanadka koosha iyo xuquuqdee lahayta malasho wali lahayta nafaqo wali lahayta wali dhonga dhiye naashisnimo daraadiye wayasqudu may dhiyay binushuusi naashisnimo saabtiye qasmuhaa naagdi qiibtiya waa dhiyaasa wa nafaqatuha nafaqatu lmar'ati naagdi nafaqadiya iyo biilsheena dhiye faslun haada kan faasulun kiiwalshalbiya waaye ma infasal ee fasalkan kan ee fi ahkaami lkhulci khulacagi ahkaamtiisa anfasalay khulac khulaca may la ereey bidami lkhaai lmucjamati kha oo dhibiisan oo la goday haddii la akriyo khulcu la ere مشتق من الخلع يلا قدام بلد لكشين لوغ أهم بفتحها وهو النزع سيبو ويسيبو الخلع معناه نقدر إني السيبتو يه ما إلا هاي من من اسمة زوج يقبض واي أو يه أب من جهة هانك قبض شرع لكن ما إلا هاي فرقة بعوض مقصود وشال فرشوا نقدر إيه هرتجي إني شال فرمانو عوض يعني بدلك شلفر معناها لان كون دلاغن اصول حق الله ماها دلاغن اسقبوك ما ان بناي ناقدن انيوس يعني علمك دلو ان قال موضوع بناي تماها ولا يو هاي حقوق دي اصول هاي ياي كل غرغرتن تي ميرتين يو دلاغي يعني يا كو غداي لعق ام انت دون ام بهول انت دون ام ولي هادان وال او مقصود ال كساولس معروف او قاداي اوغا ورت اسون رالي ناقدي khulaac leerhe marka dalaaga laku gadade haddii saas khulaac usraale ka nagada naagda bes waaye dalaag shayadaa la wareegaasi milkigii zoodkii ku baxee dalaagii usi milki shayaye han wareege usuna bedelkii an ballan qaadiya qaadade kaasa khulaac leerhe markun walkhulcu khulaacaga marka jaa-isun waay sharciga ilaahayna ahkaam xugun ahaantiisii haddii la takyiifiyo way waa jaa-is waay waa cagad jaa-isa sharag ilaahay jaa-is ee ka bannaan waaye ilaahay qur-aankana ka sheegay waalkhulcu khulacagi jaa-isun kii bannaan waaye calaa ciwadin bedel korsheyna laka khulactama ciwadkaasoo macluumin oo la ogyi yacni ciwad wala laakiin oo yee dhiibas oo dalaaga hartagaha kulwareegaas i xuquuqdiisu lahay ciwad waa shay bedele oo dalaagii bedel shay oo macluume lakasaw in la sii waayo lanka la siiyo oo usuun macluum majhuul an hayn oo laysla kasaw qaala allahu tacaala ilaahay meerhay walaa yaxilu lakum isinma siin halaal nagadaw an ta'khuduu ni qaadataan mimaagi hegiis aataytumuuhunna haweenka isin siideen oo xuquuqeen ti ku qaadataan masiin banaanadaw i meher shee aan shey ku qaatan haabiyaraate walkumad eeni qaadataan ilaa an yakhaafaa haddii khoofan hartagi i habarta lamada isqaba waalidiintii allaa yuqiimaa lamaadiyo aniyo an oogan xuduudallaahi ilaahay xuduudiis xuduudi sharciga ahaytay lamada qofood isqaba ani ka dhaga maan shariga ilaahay indeji iniyo an qumaano inin oogaan hadii haddiio ku obsadaan maahin fain khiftum haddii ku obsataan marka weli owliyatul umuurka alla la hadlahaya allayo qiimaha barti harti iniyo an oogane antoosiyaan xuduudallaahi ilaahay xuduudi indeji dhaganka iyo guurka indeji iniyo an qumaane inin qumaane an oofi korna haddiisan ku obsataan falaa junaaha dembe calayhimaa habartii hartii korsho dembe ma ahaana fiimaa fishay mika dembaawayaan ibtadad ilmar'atu naagda iska furta bihi maaga wali naagda iska fur suurat lbaqara lambaqo labaati saqal aayad raqamsha ii waay markan haddii ini nisa dhaga ma korno la arga xuquuqdi sharciga ahaaye waajibaadka ilaahay saar ini on oofi kornan la arga ini iska aakhir seegi lahaa in iska dembaa u fadeen maka dembaawayaangar ilaahay subxaanahu wa tacaala wali oo naagdi ka furuto oo dalaagsha ka gadato lankiya siida maka dembaawaas haddii meherki inku tanaasuli haddii warkala yaa siidob laakiin yaa or haale eta xaaladana aadi eta xuquuqdiyay xaqan lahay sidii meherkii shay waxyaabahaas in laka cariiriyo walkumad ee laku dulmiyo laku qaada sharig ilaahay may banaan warawa albukhaariyu bukhaari may baa weriyaan ibni cabaas may ku yiri radia allahu canhumaa حديث رقم شيء أفر كون سقال بول تباتيكو أن امرأة ناك أن امرأة ثابت بن قيس ثابت بن قيس ناقديس أتت النبي نبغى أن سيأتي صلى الله عليه وسلم فقالت ميرت يا رسول الله إلهي رسول شيو ثابت بن قيس هرتغي أو ثابت بن قيس لأرهاو ما أعتب عليه في خلق خرطأنا maka eebaya maka dagaala waa ertiwal dabeece eh lan dabeec wanaagsano dabeecadiis faylat waay walaa diinin diigna maka dagaala diintiisna faylat dabeecadiisna faylat lan akhlaaq faylo walaakinii an may ku obsaday akrahu kufra kufrigan kan emaylan la jeeday macna dhagan humo ani ana dhiniga kiikay ku kooyo marka an ka aasi arrintaasa ku obsadaya weerte oo dhiniga kiikay fil islaami walaakinii an akrahu lkufra ini nicmadiitis aan qari kufrigun kan email eray kufri oo yani satru lkufri lain kafartum laaziidanak lain shakartum laaziidanak walain kafartum ina cadaabi la shadiidu kufriga maraatib leh kufru satru nicma yaa lere nicamtii usi dhagankii faylaay usii kala dhagamaay dabeecdii faylaayt diintii faylaayt ini aniin macna dabeecahun la qaabalo markuu nicmadiis anaka kufri anintaasa kahadee oo erti oo fil islaami islaamka dhatiisa ahade amwalkiin kooyaan oo ku obsade markuu animay ku obsaday qur-aanka aayadina mahayta ogtaa fain khiftum allaahi qiima xuduudallaahi haddiisan ku obsataan iniyo ilaahay xuduudisan oofiyaan falaa junaaha calayhima naagdi inankii korsho dembe ma ahan fii maftadad bihi waliya iska furudaasi dembe male oo hartaga siyaasoo dalaagshee kukugadaas marku meertay ana markun xuduudini anan oofin dhinigay goobfalku koyo ku obsa ani dembiinku koy faqaala nabiyu meerhay sala allahu alai wasalama saasmiyahaa aturaddiina calayhi xadiiqatahu beertitiis ang nagaasaya iri rasuulka sala allahu alay wasalam beera mehirshihai kolba meerayhin beertitiis oo hibleehaytay usikasi ang nagaasee kutanaasulaase milkishe usisika wareejiyaase si adin dalaaga kinka madax banaanada qaalad meertay nacam yaa rasuul allah faqaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalama ilaahi rasuulshay meeray aqbal ilxadiiqata thaabit ibnu qeesa lingweere maylare aqbal ilxadiiqata beertita qoblow watalliqhaa tatliiqata naagdigna dalaagshe fur hal dalaagka fur macnaha khulac waay tatliiqata tatliiqada macnashe kulaa marka dalaagshee yala ka gadati beerti oo mehershii haay saas oo kale waay markan taasna banaanta wal khulu khulaagi jaa-isunkii banaan waay calaa ciwadna ciwal korshiya ka banaay ciwalkaasoo macluumin oo lisla gorodawsada hata thaabit ibnu gaas beerti hibleeyahay dilinley oo kale ciwal macluume leer ciwalka haddii majhuul ay oo lankasaan beerto ama gurigo ama marado haddii ata maka ansaho watamliku به المرأة نفسها وتملك ملك ياس به بالخلع بسبب الخلع المرأة ناقد نفسها نفتيها كملك ياس ناقد هدي مربو خلاق عقد شيء ديو أو حرتقن أقول هذا نفتي تيادا ملك ياس نفتي ملك ياس ميلك جيدي حرتقي أود مكلا مركاسكو بعد لأنه طلاق بائن أو خلاق طلاق بائن أو شينه dalaag sheeyada xaq an le walaa rajcata lahu rajicina ma le calayha naagdi korshe mar kaleena ma rajacaysada kor hadde raajactun maha er kora ilaa binikaaxin jadiidin ilaa nikaax cusub ma haddii in isbaahdaan ulmi lahan weerey akhyaara lan weerey mar kale nikaah toose isnakaasada koraan laakiin marna may le raay yahoobi kolka khulac dhiy حقوقدي دون يدها لوريغاس حرتكي والحق ما كله رجعنا ما كله ما نرجع اي سد كور هوب نسبه هذانو اس اس شال نغدان مركله نكاه اسبتوس اسم هرسد كوران شرع ساسان اوغولي والكله او حقوق اسله هذا مجر خلع لريكاس مركو مركو وهيابا اسلام كسيا كوميد ات خلعغا حقوقده او ناغو غار ان سي اني اسك فرد داميان هدي اريري غلان هدي اريري غلان شرع معنا ددك غار هدا ما اراينا dalaaga oo kale gaalada shihubi ka furaas ma erhaayana islaamka hartaga le wal furay habartu wal ma furaas xuquuqdi ka dheeli xuquuqdi dhom isu galantan ka jardi erhaay wal ma fahansan may waaha islaamka wal badana aan banaay fasakha banaay gibirta hob ariiri ko ilaahay allangna ariiri migili cadaalad walan hayn islaamka ma ogol hob laakiin wala dalaaga isu galantiis lan gili may waaha haddii naagdi le dalaaga yeeda le le naagdi i hartaga i habarta may waaha megalka aadhifidiisa yar mada kale guriga hooli kuka baxe meheraab dhiibe alaaba dhaki walaa la xajaali kuka jartus laakiin ye hadii leer adi hartan aka guursi waana adi isfur korta hadii leer naago aadhifada ka badana leer xigmada ka jarta may waa maalantii bin ishan jar wal furto luk yaab hadii dobliska nagoob anina ka furi anina ka furi ard markuu meeli reerkii ma dhaqma saas daraadiya ilaahay xigmada laku fiiriyay xikmada rabbaaniga ma ataa hartaga maadaama uus kula hajeeloodaa an badanna caadif ahaan kuku yeri meherka dalaag isu galanta langeli laakiin haddii dhabkooy usuley walaay lahaade mee habab leyn ku baha koroye an ku baha kortoon ilaahay an reebe oo cadaaladii ka xaqiigsada korto hulacagana kumad eh dalaagshee isku gadadaasoo ree ku dhaha bahaas usuna xuquuqan kuweeldhada kor may kumad ee fasakha kumad eh dhapoobakoy iniyo isfasakto maxkamada seet waxyaaba badana sharciga sii waxyaabahaasoo dhan ma argayaan marka mogtahay dadki ilaahay hindho hindho tiri wal ma argayaan sharciyada ilaahay sharciya shaamila sharciya lamada dunidan koonka unuka noolna malka haay oo cadaaladnimada hega cadaalada xaqiiqooshe sida islaamka an xaqiiji oo kale wal an xaqiiji kormajar langna ma dulmeyna islaamka markun gebirta haddii khulaacgii ansaha maaha nafti ayadaa milkiyaas awood i suldaan maka lahaadaw hartagi maana maraji aysa kor dalaag sheena khulaacgaa sabtis may nagdee dalaag baa-in ayaa nagdee maha ka nagda kor maana mandigdig leeyi kor bes waay saas waaye nafsaha walaa rajacata low lizowji aliha lilmar sawaan kaana alciwadu saxiixan عوالك الصحيح لا أهادي أو خلع لسخلع أو لا أو قوله إلا بنكاح جديد نكاح جديد ما والكل أسحك كناغ ذكر مركلنا والأنبنا ذكر أناغ دس إيس لتيو يعلقر مجرواي نكاح جديد ما هين ساسواي فصل هذا ويجوز الخلع خلع يا بنان في الظهور في حالات الظهور ظاهر مدي حالتي كبناني وفي الحيض وفي حال الحيض حالك حال ديسا كبناني خلاق سد دلاق او كلمه قبناك دو ظاهر اول خلاق كر اس خلاق كر دي ااد قبطون اس خلاق كر ويجوز الخلع خلاق يا بنان في الظهور في حالات الظهور ظهور كي حال ديسا كبناني وفي الحيض وفي الحال الحيض حالك حال دي ولا يلحق المخترعه naagdi iskhulacdi ad dalaaqu dalaaq ma heleelaw naagdo oo mukhtalacada oo dalaaq sheegadata iskhulacdi dalaaq ka fure sidii naagdi rajicida oo kale ka fure ma ere kor malkan fiiri nafti ayadaa milkiyaas khulacag walaa ku rataba ma atharka ku rataba ma may kumade rajicina male ma rajacaysida kor maan haddii ka fure er hor dalaaqna ma heleelaw laakiin naagdi rajicida oo kale oo aada furtay hal dalaaq ka furti iyo oo ciddo ka jarta hoob aad dalaaq lamaad ka furta furumaas hoob aad hanagsato toona hanagsada korta khulaag laakiin saas ma ah naagdun baa-inaas hogoogna ma kelihiidi rajacna ma kelihiidi maana ma furu korta adu ka fure haddii aad aragti hal shay ya jara hooba guur anbaa hataan ada iya tasatoose in isma hersidi kortaan markeel isguursidi kortaan wayajuusu lkhulcu khulaaciga yaa banaan antaas waay marka khulaacaga xuquuqdis oo xawayaanka ilaahay si yaana kumid ay ilaahay subxaana wataala anka gargaari yaa kumid et waay nafti ee milkiyaas maylika wadehe yani alladii istahadat minhu bilciwad walaa rajata lawa izawju sawaaban kaana ciwadu wal marna maka nagda kor waay mar kalena wayajuusu lkhulu fi duhri wafi lxayd walaa yakunu xaraaman walaa yalxaqu lmukhtaliyatu dalaaqa bikhilaafi rajiciyat fi alxaquhaa dalaaqna ma banaan naagdimaan mafasirun hada kan fahasan wad ilaagu darbaani fasalkun kan ma infasal ya ahkaama dalaaqi anfasilay wallahu subxaanahu wataala aclam asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh